iminkana waxaan idiin marin doonaa geeraarkii uu sayfu ka tiriyey faraskiisii la odhan jiray walhab haddaba markaa wuxuu doonaya daraawiista inuu tusaaleeyo oo fardaha jeclaysiiyo ilaa iyagay wax ku tarayaane markaa dabad wuxuu yidhi col haddii la wacaayo lugi waawantacoowe wal hadow buradaada waa lalay goglayaaye manaagtay waxqambaaye ibraar caanaha weesaho wadax looga dhergaayiyo korihii washiraayo wareershii iyo muquusaye wiilkii shalqanaa iyo waaseerow nabigii iyo war mahayga kandheeriyo waxikaygan hadlaaya intaasuu wadwadaayo waraarkuu ku sitaayo arbe waalansidiisa wadwad buu u socdaayo waxsina loogama yaare walcasaaridmiyaay haddii waaga la fuulo wanahaarka boqoole waxdi weeye qaboowe walwalaydhamiyaay